بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها دينتها الحسيني halkan waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii koobaad tafsiirka qur-aan kariimka ah waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir tafsiirkani waxa uu ka kooban yahay boqol iyo saddex iyo soddon cashar waxaana iskale nuskhada asalka ah tasjiilaat alxuseyni
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد آن waynu isu soo noqonnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ah iyadoo si hore aynu u sheegnay aynu isku dayi doonno bal inaynu yar kordhino dariska ama casharka qadarkiisa oo siyaabo dhowra baa loo akriyaa tafsiirka ama xalaqaadkeenan masaajidada mar waa safxad ama bog in la akriyo halkaa wuxuu ku dhamaan karaa laba sanadood haddii shanta habeenba la mariyo haddii laba safxadood la akriyo ama laba bogna wuxuu ku dhamaan karaa marka shan habeen la akriyo sanad haddii afar bog laga dhigo ama laba maqro markaana wuxuu ku dhamaan karaa lix bilood marka shanta habeen la akriyo marka waxaynu isku dayna in laba maqro ka dhigna insha allahu iyadoo kolley afartii habeenna aynu ku daysan doono waktiga aynu akriyayno afar habeen sabtida ilaa yawma hulata laylat hulata ilaa habeenka hulatada si dadku saddexdaa habeene kale qofku bal ama intii casharkii badnaaye uu soo maray uu raajici karo ama hawlihiisa kaleba fasax dheer baa dee markaa halkaa kasoo baxaya wiigii afar cishona waa in la akriyo daris saddexna uu fasax noqdo waa wiigii kale barkii bay ku dhawaanaysa marka sideed bilood meelaha ayaa uu noqonayaa halkii lix bilood uu ka noqon lahaa qadarka la akriyaya haddii nafi gaadho wey marka la yidhaahdo sidaa ha loo badiyo oo dariskii hala kordhiyo dabcan waxyaabihii laga sheeg sheegaya ama sharaxiisi wuu koobmaya oo dhowr arrimood oo la yidhaahdo dalabada ama ardaydu way doonaan waa isu cagsi baa la yidhaahda in shaygii tagsiir lagu sameeyo oo la badiyo iyo in waktigiisii la yareeyo in macnaha sharax badan laga bixiyo waktigiisiina lasoo koobo muddo aada u yarna fadhigiisu noqdo isu wada cagsi kana halkii saacad laga jiray nusa saacad laga jiray dadku xiiseynayaan laga wado muddo koobanna uu ku dhamaado sharax badana la sheega laakiin waa dee waa si wal cagsi intaas oo dhan marka dee wixii alla inooga sahlun baynu ka sheegi waxaana aynu uga jeednaa un maadaama muddadii aynu halkan kusoo wadnay uu waktigiisu dhoora dheeraanayay dariska in bal intan aynu isku soo xidhid uun uga qasdino insha allahu tacaala marka had iyo jeer qofku uu wax alifayo ama wax akriyayana waxaa maskaxdiisa uu mucarab uga dhigay baa layihi dadka oo qofkii wixii uu sheegaya waa wax muuqanaya insaankuna waa iska macruufoo dee khata'iisa iyo gafkiisu wuu iska badan yahay mid garasho waa uu ku kalifaa jiri karaa mid sabqu lisaan iyo khata uga dhaca ayaa jiri kara marka waxaa muhiima in la isku baraarujiyo wixii khata ama gafahee jira hadaytay laxni qur-aanka ah iyo haddayta tafsiirka oo wax kasi noqdaan iyo carabka oo si kala xado af soomaaliga qaarka in sheekhaa maalin muxaadaro akriyayo fircawn raximah llah ana carabkii baa ka boobay nebi muuse iyo fircawn baa dee labadiiba carabki soo maraya marka ducadii u ducayn lahaa nebi muuse calayhi salaam ayuu duceeyey kii kale kasoo horjeeday marka waa khataa dhici karaa oo iska garanaysa in carabku unu boobay taasina waa in dadka markaa iga agdhowey ay ugu baraarujiyaanba aada u wanaagsan taasina waa taa weeyaan tafsiirku siyaabaha loo akriyaa dee mar waa tacliim in laftigiisa la barto ayaa loo akriyaa oo waa kan imika aynu maaragtay wadno oo kolley dadka ma carabiga aada u garanaya ama axaadiista wax badan ka garanaya ayaa la jaan qaadi karaya marna tawjiih baa loo akriyaa in dadka balwaaqica lagu jiheeyo oo wax badan dee diraasatlwaaqic la raaciyo taasina dee waktigaa saamaxayn kol hadii la dedejinayo waxaa runtii kale oo macruufa qur-aanka ilaahay dee ku dhex jiridiisu waa nasiib aada iyo aada u weyn oo qofka muslimkaa helayo duruustana deris la qaatay isagunbaa ugu fadli badan ama ha ahaado laftigiisa oo la akriyayo ama ha ahaado macnihiisa macnuhu tafsiirkoo la fahmo iyo in weliba luqadda dadku ay ku fahmayaan lagu fasiraana waa waajib sida muslimiintu ay isla waafaqsan yihiin si ay dadka ilaahay isu afkartaan le ilaahay buu qofku la sheekaysanaya oo ujeedadiisii uu fahmaya oo wixii uu ka doonayo uu garanaya marka taasina aada bay muhiim u tahay hadii berigii dhaweyto qiyaamkii ama cibaadadii aynu akriyayno qur-aankii aynu akriyayno cibaadada ku akriyayno salaada salaatuleilka dee qofto qofka uu tafsiirka ka yaqaano ayaa aayadaha iyo macnaha ay bixinayaan iyo waxa ay ka hadlayaan uu la jaan qaadi karaya maadaama macnihii qof garanayo qur-aankii kama caajisayo dhegaysigiisiina kama daalayo taasina waa taa shabaabka midka aan usoo jeedin lahaa waxa weeye tafsiirka marka ay dhegaysanayaan inay uga qastaan naqlin bal qofku inuu kitaabkii ilaahay naqliyo oo siduu laftigiisa u baranaya ama u xafidayo inuu isku dayi karo inuu isaguna diraasayn karo oo ha dhowto dee hebel baa akriya unaanay noqonin qofku mar iyo laba hadduu tafsiirka dhegaysto inuu isagu akriyi karo ha dhowto iyada oo uu la kaashanayo dadka markaa ku dhaamana inkasta oo uu u baahan yahay qofku markuu kitaabka akriyayo ama diraasaynayo cilmiga naxwaha la yidhahdana inu wax ka yaqaano aad bay muhiim u tahay naxwada iyo sarfigu waa isku maadadu manaa aayaddaas macnaha ujeeda iyo jumladaas iyo kelmaddaas aad bay ugu fiicanta waa qofka doonaya inuu akriyo wey dhegaysanaya kolleba uu iska dhegaysan hadduu doonaya boqolkii konton ha ka helo boqolkii soddon ha ka fahmo mar walbay anfacay laakiin qofka doonaya inuu diraaseeyo oo dadka u gudbiyo aad bay muhiim ugu tahay inuu cilmiga naxwada uu wax ka fahmo malihin heerkiisiiba wey iyo khaliil ibnu axmed iyo nimankii aada naxwa u yaqaano heerkoodii ha gaadha malihin laakiin inuu ku fahmi karo jumladani macnaha ay bixinayso iyo xarakada isbedbedelkeeda taasi aad bay ayay muhiim u tahay waxaynu caawa wax yar oo kooban ka odhan doonaa inagoo bal ku gaabsan doona caawa maadaama dadku aanu wada maqal suurat lfaatixa un aynu ku gaabsan waxaynu se ka horreysiin lahayn in yar oo ku saabsan culuum lqur-aan ama tafsiirka iyo kelmad kooban oo ku saabsan ayaynu in yar ka horreysiin lahayn taasoo magaceedu iyo masaadir tafsiiri fi casri saxaaba waqtigii asxaabta ridwaan ullaahi calayhim tafsiirka iyo bal meelaha laga soo qaadan jiray ama marka la fasirayo qur-aanka asxaabta ay fasirayaan meelaha ay ka duuli jireen afar arrimood ayuun baynu xusi lahay midba wakti yaroo kooban oo berigaas tafsiirka loo cuskan jiray waktigii saxaabada asxaabtana ridwaan ullaahi calayhim waa kuwa laga qaadanayo tafsiirka iyo si ay qur-aanku fasireen maadaama nabigana ay goobjoog u ahaayeen caleyhi salaatu wasalaam qur-aankii oo soo degayana ay xaadireen ay ahaayeen kuwii xafidaya nabiga kula noqonaya ee ka raajacaya wixii ay garan waayeen sida cabdillahi ibn mascuud oo kale wuxuu lahaa aayad waliba qur-aanka meeshay kusoo degtayna waan garanaya macnaheedana waa fahmaya abulah radia allahu canhu afar weeyaan alqur'aanu bilqur'aan wasunnatu wlqur'aanu bisunna walistinbaat walijtihaad wrujuuc fi lqisas ila ahli lkitaab mararka qaarkood qur-aankaa la isku fasiraa oo aayadaha qur-aanka ayaa qaarkoodba qaarka kale ay dee fasiraya mararka qaarkoodna axaadiista nebiga ayaa aayadaha qur-aankaa fasiraysa mararka qaarkoodna istinbaat manaa luqada carabiga oo loo noqdo iyo qawaacidkeeda iyo faham ilahay uu qofkan siiyey ayaa lagu fasiraa tafsiirka asxaabtu ay ku fasiri jireen meelaha qaarkoodna waxaa dhacdaa ahlul kitaabka kuwii islaamay inay ula noqon jireen afartaa wey macnaa qisooyinka wixii tafaasiil ee ku saabsan qur-aanka kariimka haddii aad eegto wuxuu koobsaday waa midhka uhoreeya aynu qaadanayna qur-aankii oo laysku fasiree qaybi waa mujmal oo si duuduuba wuxu sheegaya aayaad kale oo bayaamin ayaa jiroo mubayin la yidhaah qaybina waa mudlaqa oo wuu sii daysan yahi aayado kale oo qayd ayaa jira oo soo koobaya macnahooda qaybi waa caam oo sidaynu tafsiirka markaynu marayno aynu arki doono si guud bay aayaddaasi waxu sheegaysa qaybina waa khaas haddaynu amtilo iyo tusaale ka soo qaadano had iyo jeer tusaaluhu wuxuu sii iftiimiyaa shayga qaacidada ah ayuu iftiimiyaa ilaahayna waxau uhi fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat nebi aadam ilaahayse waxa uu kala kulmay iyo kula kulmay labadabaa la odhan karaa ilaahay unbaa baray oo dabeetii buu ilaahaysana ku raaligeliyey kelmado waa mujmal sidaasay ududuubantay kelmadahaas maxay yihiin waad haysaa waan filaya kelmadaha ilaahay uu kula kulmau ku raaligeliyey dee aayad kalea ilaahay ku fasiray isagii xaawo ayaa ilaahay ka warramo waxau hi qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin waxay yidhahdeen aadam iyo xaawo ilaahay naftayadii waanu ku xadgudubnay haddaanad noo dembi dhaafin oo aanad noo naxariisan kuwa khasaaray baanu noqon doonaa kalimaadkii aayaddaasaa fasirtay aayad kale ilahay waxau uhi laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara wahuwa alatiifu alkhabiir waxay sheegtay inaan ilaahay la arkaynin aayaddaas laakiin maxaa bayaamisa aayad kale ayaa fasirtay goorta aan la arkaynin ilaahay aan la arkaynin inay adduunyada aayad kalaa fasirtao markaa qur-aankaa la isku fasiraya wujuuhun yawmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyaal maalinka qiyaamaha way iftiimayaan ilaahoodana way eegayaan marka goortan la yidhi la arki maayo ilaahay waa goorma waa adduunyada laakiin mu'miniintu jannada ilaahay way ku arkayaan waxaa kaloo iska macruufa ama aayaadka qaarkood iyagoo waxay soo aroorayaan mudlaqa oo sii daysa aayado kale ayaa qaydaya alla waxau ihi subxaana yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an ya'tiya yawm laa baycun fiihi walaa khulla walaa shafaaca waalkaafiruuna hum aldaalimuun maalinkaa qiyaamaha inta aydaan gaadhin waxbixiya maalinkaasoo aanay jirin wax la kala iibsanayo iyo saaxiibtinimo wax anfacaysaa toona iyo erga toona aayaad badan baa aayaddaa mudlaqaa qayday oo tilmaamay shafaaco wax anfacaysaa inay jirto alakilaau yawmaidin bacduhum libacdin caduw ila almuttaqiin saaxiibadu maalintaa waa col laakiin kuwa alla ka cabsaday maya iyagu waa heshiis waanay si ergeynayan way shafaaco qaadayan waa axbaab mararka qaarkood siyaado iyo nuqsaan buu qur-aanku isku fasiraya oo qirooyinka qaarkood baa siyaado wata qirooyinka qaarkoodna siyaadadaa ma wataan marka qiradan dheeraadka leh ama siyaado dale aayadda wax ku kordhinaysa way fasiraysaa walow yaanay ahaaninba mid mutawaatira oo heerkii la akriyay qiranimo loo akriyaybayay gaadhin ee axaadba ha ahaato ilahay baa waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi ljumucati fascaw ilaa dikri illah wadaru lbayc dalikum khayru lakum marka maalinka jumcada la gaadho fascaw ilaa dikri illahi ba ilahay dikrigiisa u orda inaanay orod ahayn laakiin socoday qiro kalaa waxa ay leedahay famduu ilaa dikri illah qur-aannimo looma akriya laakiin haddana waa aaxaad bay ku sugnaatay unay fasiraysaa qiradaa kale masderka labaad ee qur-aanka lagu fasiri karaa waxa weeye asxaabtuna ay ku fasiri jireen inay ula noqdaan bayaanku nebigu ka bixiya calayhi salaatu wasalaam iyo siduu nebigu u fasiray oo markaa axaadiidtiisii ayaa loola noqonayaa muxuu nebigu ku fasiray aayadan si aayad kaloo fasiraysa aanay jirin muxuu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam wadiifada nebiguna sida la ogsoon yahay waxay ahayd inuu dadka qur-aanka u bayaamiyo siduu ilaahay ba yidhi wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh qur-aanka waanu kugu soo dejinay si aad dadka ugu caddayso waxyigii lagu soo dejiyey isaguna wuu sheegay oo wuxuu yihi aakhiru zamaanka wax dhici doonuu kasii digay oo waxau yihi alaa wa inii uutiitu lkitaaba wamidlahu maca wardadow baraaruga oo waxaa la isiiyey qur-aanka iyo waxyi kale oo la-eg waxaa dhici karta nin iskaba dheregsan oo sariirtiisa iskaga jiifaa inuu dafiro xadiiskayga oo idhaahdo annaga qur-aan unbaa nala siiyo de wixii aanu helana waanu kitaabka ilaahay baanu ka qaadan shaygii markaanu kitaabka ilaahay ka weynana uma jeedno marka yay dhicin in dadka qaarkood sidaa u dafiraan qur-aanka marka usluubka habkuu nabigu u cabiray waxa weeye calayhi salaatu wasalaam nin iska dheregsan oo sariirtiisii iskaga jiifa ayuu tilmaamaya marka taasi maxay sheegaysaa de waanay soo baxdayba oo imaamu shaafici raximahullah waktigiisii dadkii uu dooda iyo kifaaxa adag la galay decaan wuxuu magacooda ku ahaa sunadiy sunnaha nebigay diidanaayeen iyo inuu daliilba noqon karo marka axaadiistu way fasiraysaa qur-aanka aadna way u badantay waxaana iska macruufa maraajicda waaweyn sida umahaad sita oo kale haddii aada raajacdo lixda kitaab waaweyn xadiidka nebigu aada ugu urursan yahay ay ugu horeeyaan bukhaari iyo muslim iyo mid waliba wuxuu leeyahy baabu kitaabu tafsiir kitaab la ydhaha oo mujalad laba oo aada ka raajacayso suurat alfaatixa laga soo bilaabo ilaa birabinaas inta ka dhaxaysa bal axaadiidta ku soo arooray aayaadka tafsiirkooda haddaynu amsilo ka soo qaadano tusaalayaal waxaa tusaalayaasha kamida axmed iyo tirmidiba sida ay ka warinayaan cadi bnu xibaan nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam markuu fasirayey ina almaqduba calayhim alyahuud wa ina adaliina annasaara a suurat faatixa akhirkeeda ayuu xadiis fasiraya kuwan loo cadhoodayna waa yuhuudda kuwan halaabayna waa nasaarada suurat faatixa akhirkeeda uu tilmaamayo xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waqumuu lilahi qaanitiin asalaat lwusطaa uu xadiidku ku fasiray inay tahay salaat alcasr riwaayinka qaarkood si cad bay ugu sheegeen asxaabtu markii ay ka shakiyeen macnaha aayadda aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm dadka muuminiinta hanuunka leeyi waa dadka intii alla rumeeyeen wax dulmiya iyo gardarre iimaankooda aan ku darin ayay yaabeenoo waxay idhahdeen dee mid wala annaga naga mid ihiba wax wuu dulmiyey iimaankiisii sowma aafoobayo markaa nebigu uu ufasiray calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi mayee dulmigaa la sheegayaa waa gaalnimada waa dulmigii uu sheegay luqmaan markuu lahaa ina shirka la dulmun cadiim waa bacd alamila ama tusaaleeyaalaynu soo qaadanay un si ay usii iftiimiyaan nuqdadan aynu sheegayno waxaa kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam u jawaabaya caaisha caaisha markii uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam man nuuqisha alxisaab cudib le qofka xisaabta lagu adkeeyo waa la cadaabo oo nooc cadaaba buu mari doonaa q qofka xisaabtu ay ku adkaato qiyaamaha ayaa waxay caashi tidhi ilaahay miyaanu odhan fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira ilaahay baa xisaabin doona dadka xisaab fudud hadhow baa la xisaabin doonaa xisaab fudud markaasuu waxauu nebigu yihi laysa dalika bilxisaabi walaakin dalika alcabd waa bandhig xisaabtaa kala laba ah marka xisaabtan fududee ilaahay uu sheegay waa tu qofka muuminkaa la xisaabinayo ilahay unbaa si hoos ahaana u ogeysiinayo gef buu galay dabeetana wuu ka dhaafaya wuxuu sheegaya inuu ka dhaafay laakiin qofka gaalkaa xisaabtiisa cadaaba wuxuu nabigu ka fasiraya calayhi salaatu wasalaam qawlahu tacaala inaa acdaynaaka alkawthar alkawthar ayaanu ku siinay markaasuu yihi alkawtharu nahrun acطaaniihi rabbii fi ljanna kawtharkaasi waa webi jannada dhexdeeda ah oo ilaahay uu isiiyey oo igu galabay uu nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu dadka ka waraabin doono maalinkaas oo kasii waramayey dee webigaas cadaanka biyihiisa iyo macaankiisa iyo waxyaabaha had iyo jeer lagu cabaya iyo intaba uu ka warramaya waxaa laakiin macruufa sida aad ka raajici karayso kutubta ka hadasha fii cilmi riwaaya oo tafsiirkao riwaayo lagu fasiro dad badan oo qisooda ama warar sheega ama axaadiis mawduuca ku dhex dara tafsiirka inay jiraan markaad maraajicda waaweyn tafsiirka akrido qisooyin aansan lahayn oo la leeyahay waa xadiis nebi o aayad lagu fasirayo ayaa badan ayaa badan sidaa darteed waa inuu qofku iska hubsadaa takhriijkooda ama xadiiskaa laleeyahay aayaddu fasiraya inuu sugan yahay iyo in kale waanu iska hubsadaa waynu yar dedejinaynaaye masterka saddexaad waxa weeyaan alijtihaad wa quwat listinbaad asxaabta qaarkood way dadaali jireen luqada carabigana way ula noqon jireen aayadda tafsiirkeeda marka ay waayaan aayad kaloo fasiraysa ama xadiis fasiraya markaasay dabeedna ijtihaadkaa kula soo bixi jireen macnaha aayadda taasina waxay u baahan tahay waxyaabo badan markuu qofku ku fasirayo aqoontiisa uu luqada carabiga u leeyahy waxyaabay u baahan tahay waxaa kamid ah macrifatu awdaac allugati wa asraariha luqada carabiga inuu qofku wax badan ka yaqaano iyo nuxurkeeda iyo macnaha ay bixinayso iyo shicirkeeda inuu wax ka yaqaano macrifatu caadaati alcarab carab oo qur-aanku in badan uu ka warramay oo dee jaahiliyadaha uu saxayo ay kow ka ahayd dhaqankeeda inuu qofku wax ka yaqaano macrifatu axwaali alyahuudi waannasara fii jaziirati alcarab waqta nuzuuli lqur'aan nimankan yahuudda ah iyo nasaaradaba qur-aanku aada buu uga warramaa oo dhaqamadooda iyo aqaawiishooda iyo aragtiyahooda aada uga warramaa sidaynu ku arki doonno baqaro qeybteedan hore iyo aalu cimraan qeybteeda horeba ilaa aayaadka siddeetanka ah ee uhoreeya oo qaybina suuratulbaqarana ay aada uga warramayso yahuudda suuratu aali cimraanna ay ka warramayso annasaara marka waxay aada macrifo ugu lahayn asxaabtu nimanka ahlulkitaabka la yidhaahdo iyo dhaqankooda oo runtii dhaqanka imika leeyihiinu dee shabahaya berigaana waxyaabaha uu qofkii u baahan yahay waxaa ka mida quwatu lfahmi wa sicatu lidraak in uu maskax badan iyo u leeyahay garaad iyo awood taasina ilaahay baa bixiya saynu arki doono bal aynu tusaalayaal kasoo qaadana marka afarta arrimood ee qofku marka uu ku fasirayo ijtihaad qur-aanka afartaas uu baahan yahay bal aynu tusaalayaal kasoo qaadano asxaabtaana ridwaan ullaahi calayhim kollay qeybtooda ijtihaadka iyo diraayada ku fasiri jiray waa asaaliibta ama hababka ay isticmaali jireen alla waxau ihi inama annasiyu ziyaadatun fi lkufr aayaadkaa ku sugan suuratu atawba dibdhigu waa gaalnimadoo la kororsaday baa ilahay ui marka aayaddaa la fasirayo dee waa in dhaqankii carbeed wax laga yaqaano mar kale alla waxau ihi walaysa albira bian ta'tu lbuyuuta min duhuuriha samafal ma aha in guriga dhabarka laga yimaado samafal iyo wanaagtoona ma aha in guriga dhabarka laga soo galo aayadda horena waxay leedahay dibdhigan la dibdhigayaa waa gaalnimadoo la kororsanayo idan markaa qofku si uu u fasiro waa inuu caadaadkii carabtaee qur-aanku saxayo ee uu suulinayo yaqaano oo dibdhigaasina waxau ahaa bilahay isku riixi jireen marka bilaha xurmadale la marayo ayay odhan jireen dhaceenna iyo dagaalkeenna aan iska wadanno dabeedna bishan xurmada leh waynu sii riixaynaa oo ta dambaynu u niyoonnay isku qanciya bay leeyihin bishii xurmada lahayd oo tana inaynu riixnay u niyooda waa loo niyoodo dabeedna tan xurmada lena waynu dagaalamayna ta horena isku qanciye inaynu iyadii riixnay dii masala la marayo rajab maxaa ku xiga shacbaan marka waxay leeyihin rajab waynu dagaalamayna ashuur xurumka ahayd laakin kama fursanayno reer hebel baynu saynaa shacbaan u niyooda inay rajab garowday oo iyadii ay rajab noqoto markaasa ilaahay waxa uhi dibdhiga noocaasi ashhurul xurumkii sidaa loogu ciyaaray waa gaalnimo la kororsaday iyagoo weliba og xurmadooda oo diintii ay nebi ibraahim ka dhexleen aayadda kale ilahay ui samafal maaha guriga in guryaha in dhabarka laga yimaado carabta dhaqankooda wuxuu ahaa markay xajka ka soo noqdaan ayay aqalka docda dambe waxaan leeyahay doc iyo raar buu kala yahay docduna waa xaggan hore laga galo reer magaalku daaradda ay fahmayaan daaradda weeyo docdu raartuna waa xagga dambe marka arkii ay kasoo geli lahaayeen docdan hore ayaa raarta laga soo gelaya ereyadaa iyo cayga iyo haamuhu ku teedan yihin ayaa lasoo faruuraya dabeedna waxaa laleeyahay kol haddii aynu xajkii ka nimo dembiga aynu nadiif ka soo noqonay dee halkii inagoo dambaabna aynu ka geli jirnay inaan ka geline bal xagga shishe aan ka soo galno markaasaa ilaahay waxau idhi ismaroorinta noocaas iyo aqalkoo xagga dambe lagaga yimaado taasi samafal ma aha ee samafalku waxa weeye intaa dambe aayaadku ay ka warrameen marka qofkii waa inuu yaqaano caadadii carabta si uu u fahmo haddii kale ka dhaadhaci mayso arrintan ah quwat lfahm iyo sicat lidraak waa fadli ilaahay uu bixiyo qofkoo fahamkiisu uu dheeri garaadkiisa iyo fatanadiisa baraarugsanaantiisuna ay soo jeedaan oo sidaa macno aayadda ugala soo baxaa waa arrin weyn oo ilaahay uu bixiyo dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaawi sidaa daraaddeed baa dadku had iyo jeer marka la akriyo nusuusta iyo aayaadka ama la fasirayo ama laga qisoonayo isku wax kama fahmaan ee waa lagu kala faham dheeri ragga ugu faham dheeraa waxaa ka mid ah cabdullaahi bnu cabbaas radia allahu canhuma isagii aabihii allaha ka raali noqday nasiib weyn buu ku lahaa arrintan inkastoo la odhan karo dadaal badan ha lahaada laakiin duca nebina way u wehelisay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay inankan firfircoon fahmadiisuna badan tahay nebigana aada ugu heelana u adeegaya maalin maalmaha ka mida waxa uu yidhi allaahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahay diintana fahamsii ta'wiilkana bar tafsiirka ta'wiilkuna waaba shay kasii macno dheer baa la idhaahdaa oo saxwaha ama si uu tusinayo hadalkaasi shay uu tusinayo kasii xeel dheer weeye tafsiirka marka haddee asxaabta iyo taabiciinta iyo cidda aynu tafsiirka ka dhaxalnayba may sinayn xagga fahamka nusuusta waa ku kala duwnaayeen oo nebiguna waa ka markhaati furay balliquu canii walow aayabula ummadda iga gaadhsiiya waxyiga oo qof walooba waad ku amran tahay kuwa kaa dambeeya inaad gaadhsiiso muxuu raaciyey fa rubba muballagin awcaa min saamic waa badan yahay buu lahaa nin la gaadhsiiyey oo ka aqoon iyo xifdi badan kii gaadhsiiyeyba rag badan oo lasoo gaadhsiiyey oo sheekh loogu ahaa oo lagaga badin doonaa badan bu marka hala gaadhsiiya buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam amhila haddii aynu arrintan ka bixinno waxaa ka mid a qudaamatu bnu madcuun ninka la ydhaha buu baxrayn madax uga dhigay cumar bnu khadaab waktigiisii radia allahu canhuma madax buu uga dhigay dabadeed waa laga soo ashkatooda nin jaarus la ydhaha baa kasoo ashkatooda waxa uu leeyahy cumarow ninkii meesha madaxda ad uga dhigtay barasaabka ahaa uba isku dhuftayba sawkii cabayba wuu cabayba bahalkiibuu cabay khatarka ahaa khamrigiibuu cabay halkaasaa cumar uu yihi war bal keligaa baad ahaye yaa kuweheliye markhaati kaa inuu ninkani cabay markaasuu yihi abu hurayrata yashhadu calaa ma aquulu abi hurayre laftiisaaba ka markhaatiya si adkeeyey ninkiibu u yeedhay markaa cumar baa u yeedho waxau yihi war miyaad cabtay
mayd maan cabdine kani been buu sheegayaaye waxaan se kuu sheegay buuli haddii aan cabbi lahaana layna xadeenba oo xadba ima qabteen haddii aan cabbi kani horta been buu sheegay laakiin haddii aan cabbi lahaa oo siduu sheegayaba ay noqon lahayd xad la iguma yeesheen adigu xag baad soo wadaa cumar oo waan ku garanayaa
maxaa dhacay sawka ilaahay yidhi buuli laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaax fii ma dacimuu idaa ma ttaqa waaamanuu wacamiluu asaalixaati uma attaqa waaamanuu uma attaqa waaxsanuu aayaddaasoo suuratu lmaa-ida ku sugan ayaa sidaa la buuli dadka mu'miniinta camalka wanaagsan sameeyey dembi kama haysto waxa ay cabbaan ay cunaan marka ay ilaahay ka cabsadaan marka ay iimaanka kororsadaan marka ay samafalaan arrin kol hadduu halkaa maraya buuli fa ana min aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati uma attaqow waaaamanuu uma attaqow waaxsanuu anuu kuwa intaasoo sifale baana kuugu darayba welibe nebigana waxaan la xaadiray buuhi beder iyo uxud iyo khandaq iyo goobihii rag isku helay intaba goobjoog baanu hayn buui maxaana lagu xadi waa kaas intaasoo dhan bu ninkani way isku dabarogtay macnihii aayaddaa isku dabarogay way ku laaqantay cumar baa hareeraha eegayoo waana la figeeyo un ma odhanine ninkan in shubhada laga qanciyo raba horta dabeedna waxa uhi alaa tarudduuna calayhi qawla waa miyaydaan u jawaabay ninka ma qancisaan dee waxbuu aayaad buu daliishaday ibn cabaas baa u baxayo markaasaa waxa uhi ina hadihi alaayaat unzilat cudran lilmaadiina waxujatan cala albaaqiin aayaadkan waxaa lagu soo dejiyey dad dhintoo waxa laga sheegay inay cudur daaraan dadka joogana daliil ay ku noqdaan ayaa loo soo dejiyey markii khamriga la xaaraantinimeeyey ayay nimankii yuhuud ahaa iyo munaafiqiintiiba afka dhuubay dad bay afka u dhuubeenee hoos wax ugu sheegay markaasaa waxay idhahan bal iminka la xaaraantinimeeyey dar badan oo idinka mid ahaa ayaa cabbi jiray bahashan bal kuwa aakhiradooda ka warrama kuwaasi maxay dee mutaysteen soo la naari maayo ila waxaanoo balaayaabaa loo yaboohaye dee kuwaasina way ku jiraan bayda kolkaasaa ilaahay uu ka dhiciyey markaasuu ihi dadka intaasoo samafala la yimid ee sidaa ku socday wixii ay cuneen ay cabbeen iyaga looma haysto waayo dee wuxuu ahaa intii aan la xaaraantinimayn ibnu cabbaas markuu sidaa ku jawaabay ayaa uu raaciyey aayaddii xaaraantinimayneysay aayaddaas si guud bay u hadlaysay laakiin aayaddii si gaara uga hadlaysay khamriga inuu xaraam yahay suuratulmaa-ida ku sugnayd ayuu akriyay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalaslaamu rijs min camali shayطaani fajtanibuuh ila akhir laaya war waa taas buuri khamriga inuu xaraam yahay dee halkaasu ilaahay ku caddeeyay ilaa qiyaamahana sidaas uu xaraam yahay marmarsiiyana ma laha qaala cumar sadaqt run baad sheegtay bu run baad sheegtay marka halkaa waxaa ka muuqanaya dee inaan isku si nadkii loo fahmina dadka qaarkood ay isku dabaroogi karayso oo waxyaabo si weyn loo wada fahmay dadka qaarkood ay ku silanaan karto saxaabigii intuu dee aayaadka nebigu akriyay calayhi salaatu wasalaam wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi uma atimu siyaama intaasay ahayd aayaddu markii hore dabeetana nin baa barkimada ooska shalay xarfo mid cad iyo mid madow leh labadaasunbuu eegaa xadhig madow iyo xadhig cad goormay kala bixi dee barqa mar markay qoraxdiiba soo dhawaatay ayay kala bidhaamayaan ragga intoodii badnayd mar way fahmeen macnaha looga jeedo xadhiggan cad iyo xadhigga miiqa cad iyo miiqa madow inuu habeenkii iyo maalintii lakin ninkaa wa isku dabarogay markii nebiga u yimina calayhi salaatu wasalaam siyar kaftana waa kii lahaa dee qadaadkaagu waa ballaadhan ama wuxuu eraygaasu ku isticmaalay ama barkimadaadu way weyn barkimada dee waa dhan isku gudubtay ilaa halkaa hoosta laga bidhaaminaya waa tii soo degtay markaa min alfajir wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswad min alfajir waa lagu bayaaniyey marka ninkaa dartii baa loo iftiimiyey markii uu soo degay qawluhu tacaala iyana waa suurat lmaa-ida tusaalahan saddexaadne alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina marka aayaadkaasi ay soo degeen ayaa raggu farxay dabeetana waxaa la yidhi waa bushaaro diintiina dhamaystiranta cumarna waabu ooyeyda bal ka war labada nina aayaadka wada dhagaysteen midna ilmeeyuu murugooday midna aayadda soo degtay uu ku farxuu la dhacay waxaa keenay fahamka oo dee fahamkoodii baa kala dheeraaday cumar haddii la yidhi dee haddii ilaahay diintiisii nuqsaanta uu ka ilaaliyey oo dhamaystiray maxaad la hindhaadhirtay ama kaa ohiyey waxa uhi waa nacyu nabiyi sala allahu calayhi wasalam geeridii nebiga sheegaysa waxaana macruufa buuri shay kasta oo kaamil noqdaa inuu nuqsaan bilaabo ha ka dhicina sunnada adduunyada iyo soo jireenkeeda iyo soo yaalkeeda shaygu hadduu kor u socdo oo uu dhammaystirmo adduunyada waxaa macruufa inuu dib unu noqdo bada diinu qariiban wasayacuudu kamaa bada waa diintiio qariib ku bilaabantoo dhamaystirantoo dib u noqoto sidii baana run noqotay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam koob iyo siddeetan habeen unbuu sii noolaa aayaddaa suuratulmaayida ku sugan dabadeed marka aayaddaas soo degtay kadib siduu cumar dareensanaabaa soo baxdayoo koob iyo siddeetan habeen kadib unbaabuu sii noolaa dee qisadii ibnu cabbaas iyo culimadii beder beder raggii waaweynaa beder xaadiray iyagana waad xusuusantao marar badan baynu sheegnay oo tafsiirka suuratu nasr ama idaa jaa nasrullahi buu ku imtixaanay marka imtixaankaa isaga ah ibnu cabbaasna wuu gartay markuu saxayay cumar odayaashuna may garanin waxa wuxuu imtixaanayna waxau ahaa ta'wiilka suuradda tafsiirkeeda way sheegeen oo daahirkeeda way sheegeen laakiin si guud macnaha ay ishaarayso inay geeridii nebiga tahay ayaa uu ibnu cabbaas ka fahmay dabeedna calaamo ay tahay in geeridii soo dhawaatay nebiga sidii baana markaa uu cumar ugu saxay ibnu cabbaas masterka afraad ee casru saxaaba tafsiirka lagu fasiri jiray waxa uu ahaa waxyaabo laga qaatay ahlulkitaabka ahlulkitaabka oo dhan ma aha laakiin waa nimankii mu'miniinta ahaa sida cabdillaahi ibnu salaam kacbu bnu axbaar qoryaha muslimiinta ah waxay ka qaadan jireenna waxay ahayd qisooyinka qaarkood oo qur-aankeenu uu sheegay tawraadina ay sheegtay ama injiili ay sheegtay oo waxyaabo tafaasiilihi ay ku sugan yihiin kutubta ah ama magacyaasha qaarkood ayay ka qaadan jireen waa marka aanay ka haynin macluumaad kale oo xadiid iyo aayad ayay kaa tafsiir ahaan u qaadan jireen iyadoo aada ogsoon tahay ahlul kitaabka waxaa ka yimaada xaggooda inuu saddex qaybood yahay shay aynu ogsoonnahay runnimadiisa waxaa lagu fasirayaa xadiidkuu nebigu yihi balliquu canii walow aaya waxadisuu can bani israa'iila walaa xaraj waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkii bukhaari warinayay aayadna ha ahaatee diinta dadka iga gaadhsiiya reer banu israa'iilna ka wariya wax dembina ma jiro qofka igu been abuurtee waxaanan odhanin yidhaahda waa yidhina naarta goobtuu ka fadhiisan lahaa ha ku talagala buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa dembiile mar hadduu nebi maxamed ka sheegay waxaanu sheegin nebigu marka xadiidkaa waxaa lagu fasirayaa waa wixii aynu runinimadiisa ognahay waxa labaad wax aynu ognahay waxaynaan ogeyn inuu run yahay inuu been yahay ahl kitaabka waxa ka imanaya xaggooda kaana waxaa lagu fasiray nabiga hadalkiisii calayhi salaatu wasalaam laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum waquluu aamana billahi wamaa unzila ilayna nimanka ahlu kitaabka ah waa runtiin ha odhanina waxba ha u rumaynina waa beentiina ha odhanina laakiin waxaad tidhaahdaan ilaahay iyo kutubtuu soo dejiyeyba waanu rumaynay saasaa kaga baxaysaana dheh marka haddii uu shaygii saxda ahaa yahayna dee waydi ka baxdeen oo maydaan diidin kii beenta ah hadduu yahayna dee maydaan rumaynin saasaa kaga dabaalanaysa midka saddexaadna waxa weeye shay aynu garanayno beennimadiisa oo diinteennu ay noo sheegto ama waaqicaba khilaafo kaasina isagana waynu diidayna marka saddexdaasaa loo kala qaadaya halkaa waxaa ka muuqanaya waxyaabaha ay ka qaadan jireen asxaabtu ahlukitaabkaa islaamay in labada hore ay yihiin dabcan iyaguna waaba dad muuminiin ahlukitaabkaa islaamay oo wax beena may soo warin jirinba intaa haddii aynu kaga gudubno suuratu lfaatixa ayaynu u gudbi lahayn tafsiirkeeda suuratu lfaatixa runtii waa suurada aada iyo aada u qaaliya waxaanay leedahay fadli badan oo ku soo arooray suuraddan fadligeeda axaadiis saxeixa ku soo aroortay waxaa ka mid a inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya ula hadlayo uu hi inta inaan masjidkan ka bixin waxaan ku barayaa suuradda qur-aanka ugu weyn haddii uhi nebi nebi allah ibarna suurat alfaatixa ayuu ugu sheegay waa kii lahaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وتطبط صلى الله عليه وسلم آيات كلمة المامي يا قرآن كي ويناي ليسي سورة سيدا قصدا أتكوها يسا أما مرد بدن لغا يعبد تكوين مقلين أما مقعياش يدن الله قلت الماما الشافية أصحاب تقار كودا السعودال كتلة بالا كل مين حنوصنا يوكو أخريات دبنا إلهي ببكسيين allaa bogsiiyey markii ay ku akriyeen adduunna waaba la soo siiyey ari lagu sheegay soddon nebigana ula yimaado la qaybsay isagoo ku hambaliyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi saxaabigii ku akriyeyna wamaa kaana yudriihi annahaa ruqya maxaa ogeysiiyey inay dawo tahay waaba dawa suuradde xadiis saxiixaysna waxaa saddexaad ama afraad oo fadligeedaba kamida suuraddan in nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo fadhiya oo malagii malakul jibriil waxiga u keeni jiray inuu la fadhiyo ayaa dhawaaq yaroo jiiqa baa baxay sidii albaab la furay oo kale malaggu waxa uu leeyahay intuu kor eegay albaabun baa maanta samadii laga furay albaabaan hore loo furin ayaa maanta la furo jiiqdiisa aada maqlaysa malagna waa ka soo degay nebigana wuu u yimi laba nuur ku bushaaraysa buu leeyahay oo nebi kaa horreeyey aan la siinin laba arrimood oo waaweyn oo nuuraya ku bushaarayso nebi kaa horreeyeyna aan la siinin waa suuratu alfaatixa iyo khawaatiimu suurati albaqara suuratu lbaqara inta u dambaysa aamana arasuul iyo suurad iyo suurat faatixa wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam wada sheekaysi iyo isweydaarasho ilaahay iyo addoonku ay hadalka isweydaarsanayaan inay suuraddani tahay oo mar kastoo qayb uu akriyo addoonkuba ilaahayna uu u jawaabayo addoonkii marka dambena uu akriyo ducadaa u dambaysa ihdina siraada almustaqiim ka bilaabmaysa ilaahayna inuu u aqbalayaa buu ugu bushaaraynaya bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah mahad ilaahay baa leh allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan isagu rabbiga u ahaa marka ashaa ku jirta alxamd iyada waxaa la yidhaahdaa jinsiya ama istiqraaqiya labadaba ku tilmaamaan culamada naxwada idan waa kulu lxamd mahad oo dhan mahadda ilaahay la mahadiyo iyo mahadda addoomaha dhexdooda ay ismahadinayaan ta aynu inaga laftigeenu ismahadinayno taana ilaahay unbaa leh waayo shay la sameeyey haddii aad ku faraxdo ama mahadiso dee kii sameeyey unbaa ku mahadsan oo ku ammaanan marka kullu alxamdu lilah mahad oo dhan ilahay isagaa leh kuu isagu ismahadiyey kaynu inagu mahadinay kaynu inagu ismahadinayno alxamdu lilah rabbi alcaalamiin caalamiintuna waa wixii ilaahay ka soo hadhay o dhan inta isaga ka soo hadhana isagaa u rabbi ah dar kale oo rabbiyaal sheegtay ama lagu sheegaaba ha jireene waxay yihiin ma jiro waa rabbi alcaalamiin رب العالمين الله وحول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالمين تودي يا النبي عليه الصلاة والسلام فكعيد إلهي كسوها ريب عالمين نقنع قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين والله اسكله إلي يدول انت كده حيثة داوح يقينين إنسان الرحمن الرحيم إلهي هو الرحمن وأنا الرحيم مركا نعموين كواوين أيو بحيا والرحمن نعموين كيريرا أطونك آن أركين بو بحيا والرحيم المنعم بجلائل النعم والمنعم بالدقائق النعم نعموين كي سند مكلا يرابا كوي يريرا لشيغيا وكوين الآن قو براروين نعم بدنا أينان دريمين باتلا iyo qaar aynu aada u dareemayno imaka haddii lagu weydiiya ad horay uga jawaabaysa iyo qaar aan ku muuqan labadaba u bixiya ama sida macruufka ah alraxmaan naxariistiisana dunyadu waa iska caam raxiim weeye oo nicmada aakhirana awliyadiisunbuu ku gaar yeelaa siduu yidhiba wa kaana bilmu'miniina raxiima way kala duwayn labada wasfi ma labada sifo raxmaan ilahay unbaa lagu sheegaa subxaanahu watacaala luqada carabigana iyadoo cid kale lagu tilmaamayba may soo aroorin allahuma ilaa kuwa kaafiriina oo canaadka ku badnaa oo musaylimatulkadaab ninkii la odhanaya nebinimada sheegtay nacamlayaashiisa ahaa ayaa mid ka mid ahoo isla ammaan ayaa waxa uu lahaa ya bna alakramayni aban anta kaytu lwaraa laa zilta raxmaana kii aabihii iyo hooyadiiba ay wanaagsanaayeen buu leeyay musaylim ammaanay nebi ku sheegaya anta kaytu lwaraa khalqigaad gurmad u tahay laa zilta raxmaana weligaaba raxmaan ma aha wy markaasa cali ibnu khadaab radia allahu canhu ayaa u jawaabay waxa uu lahaa yabna alakhbatayni aban anta sharu lwaraa laa zilta shaydaana kii aabihii iyo hooyadiiba ay liiteenow khalqiga oo dhan adaa u shar badan nebinimo aanad lahayn kol haddaad sheegat laa zilta shaydaana weligaaba shaydaan aha wy marka kuwa shicirkooduna wax lagu xisaabtami kara maaha oo lasoo dariishan karo raxmaan ilaahay buu gaariyey laakin raxiim makhluuqa waa lagu sifeeya laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uuf raxiim maliki yawm iddiin ama maliki yawm iddiin waa ilaaha maalinka is-abaalmarinta isagu wax walba iska leh yowm ddiin waa maalinka qiyaamaha marka melik iyo malik malikna waxa uu ka yimi dhul milk melikna waxa uu ka yimi dhulmulk waa kii hawlaha maalinkaa waday ee maamulaya kala socodsiinayaan cidi ku haysanin haddii malik la idhaah malik alifta lagu taago haddii markaa laga jaro malik la yidhaahdana waxa weeyaan kii isagu iska lahaa way isku macno dhow yihin laakiin waxaa sii xeel dheer bay leeyihin malik ayaa sii xeel dheer almulku yawmaidin ilxaqu liraxmaan milkigu maalintaa ilaahay unbaa iska leh cid ku haysataa ma jiro liman ilmulku lyawm lilahi lwaaxid lqahaar iska leh yawm ddiin waa maalinka qiyaamaha marka melik iyo malik malikna waxa uu ka yimi dhul milk melikna waxa uu ka yimi dhulmulk waa kii hawlaha maalinkaa waday ee maamulaya kala socodsiinayaan cidi ku haysanin haddii malik la idhaah malik alifta lagu taago haddii markaa laga jaro melik la yidhaahdana waxa weeyaan kii isagu iska lahaa way isku macno dhow yihin laakiin waxaa sii xeel dheer bay leeyihin malik ayaa sii xeel dheer almulku yawmaidin ilxaqu liraxmaan milkigu maalintaa ilaahay unbaa iska leh cid ku haysataa ma jiro liman ilmulku lyawm lilahi lwaaxid lqahaar labadabana waa la akrii karaa malik iyo malik sida imaamu shaatibi uu ku lahaa manduumadiisa wamaliki yawmi اddiini raawiihi naasiru maliki yawmi اddiin waxaa akriyaya raawiihi naasir ninka ra'da lagu ishaaraya iyo nuunka labadaas ra'duna kisaaib ahaa fil icaasim wey nuunku yahay quraada markaa intooda badani melik bay akriyayaan sidaa darteed baa sheekha aada qiradiisa akriyayso haddaad melik akrido waa inaad qiradiisana markaa akridaa shaygaa sheekha adigoo tixgelinaya aayaadka iyo waqafkooda tixgelinayana siraab saadka iyo siinkii kala akrida maliki yawm ddiin qiyaamada ayaa ilaahay uu iska leeyayo melig iyada wey maalinkaasuu leeya ilaahay cid walba u abaal marin doono oo iminka miyaanu lahayn khalqiga iyo cir iyo dhul iyo meel walba maxaa maalinkaasun loo sheegay wuu leeyahay adduun iyo aakhiraba isagaa leh horaysiyo dambaysaba isagaa wax walba leh laakiin marka halkan la joogo waa macruuf qaar la yidhaahdo meligya inay jiraan melig fulan melig fulan melig fulan baa jira oo boqor ka ah wadan hebel iyo melig kaleo boqor hebel la yidhahdo oo dabeetana salaan milatari la siiyo ama dabeetana la yidhaahdo xafidahu llah adaala allahu cumrahu dar badanna noocaasaa jira marka halkan la joogo laakin maalintaa maya maalikna ma jiro melekna ma jiro maalintaas sida aayaadka aynu akriyan ay tilmaamayaan wax wax sheegtaaba ma jirada nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen abi hureyra nabiga ka maqlay yaqbid allahu lard wayudwi samaa biyamiini cir iyo dhulba ilaahay wuu duubay markaasaa wuxuu leeyahy ana almalik ayna muluku lard aniga ayaa kan leh kuwii ifka markay joogeen wax lahaan jiray odhan jiray anaa melik iyo anaa maaliga maye saasaa su-aashaasaa dhacaysa ayna aljabbaaruun ayna almutakabiruun kuwii isweyneyn jiray iyo kuwii kibri jiray waxaan ahayn isu qaatay maye marka maalinkaa ilaahay si gaara wuxuu ugu calaamadiye oo uu leeyahy waa maalik yawmidiin waa maalina cid wax sheeganaysaa ma jir dal walaa beer walaa guri maya keligin baa waxda iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahow adigaanu keligaa ku caabudaynaa adigaanu keligaa gargaarkaa doonaynaa marka luqada carabiga la eego waxaa jira shay la yidhaahdo caamil iyo shay la yidhaahdo macmuul ama dee ficliyo iyo shay kale oo uu qaato oo nasbisan marka dee la horumariyo mansuubka wuxuu tusiyaa shay xasri leh ama arrinkaa koobmaya shayga markaa laga hadlayo marka lasoo ururiyo macnihiis waxa wey ilaahw keliga ayun baanu ku caabudayna ilaahw keligaana gargaar baanu kaa doonaynaa saa weeye cid kaloo lagu lamaaneynayaa ma jiro casrigaasay faa'idaynaysa waxa labada arrimood horeeya cibaadada nacbudu ayaa timid markaasay ku xigtay maxay nastaciin ayaa ku xigtay halkaa saasay u kala laasimayaan oo marka aada ilaahay caabuddo midhaheedu waxa uu noqonayaa inaad isaga icaano ka hesho kolkaad doonaysa gargaarka ilaahay maxaad samaynaysaa isagaad caabudaysa sidaa darteed baa alaham falaham say usii kala muhiimsanaayeen baa loo kala horreysiyey cibaadada aada samayso iyo guddoonka aada guddoomato alla wuxuu ku faray ee uu kugu addoonsaday waxay midho midho dhalaysaa in wixii aad ka doonayso gargaar aad ka hesho alla waxau ihi wastaciinuu bisabri wasalaa labadaa kaashada isticaanadaa si midhaha aada doonaysaan oo gargaarka ilaahay aa u heshaan sabirka iyo salaadoo cibaado alla yimaada sabirka iyo salaada waxaa kaloo nabiga caleyhi salaatu wasalaam asxaabtiisa uu ku tarbiyadeeyey sida saxaabigii mucaad uu la hadlayay waa qof kastoo muumina buu la hadlayaa une muxuu leeyahay waxaad tidhaahdaa salaad walba dabadeeda allahuma acinnii calaa dikri waxusni cibaadati allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadati ilaahay waxaad igu saacidaa oo aad igu kaalmaysaa cibaadada dikrigaaga iyo cibaadadaada wanaagsan inaan kuu caabudo si wanaagsan ilahay igu saacid ducadaa ilahay uu ka warramay ducada isaga la baryayo oo de dabcan cibaadada lafteeda iyo dhuuxeediya markaasaa waxaa rabbi uu tilmaamayaa goorta addoonka ducadiisa la aqbalayo cibaadadiisaa ducada ah inay tahay kolka ilaahay uu ka yeelo wixii alla uu faray waidaa saalaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacalahum yarshuduun falyastajiibuu lii ha i ajiibeeno ha i aqbaleen si ay u helaan gargaarkeyga ilaahay markaa nastaciinuhu walaa nastakhdimuh gargaar baynu weydiisanaynaa laakiin inooma adeegayo oo inooma khidmaynayo idan markaa natawakalu caleyhi walaa natawakal habsaami mayno gidaar fariisan mayno ka dhici mayne waynu tala saaranayna oo gargaar baynu weydiisanayna laakiin na'kudu lasbaab asbaabtaynu qaadanayna oo de wixii aynaan karayn ayn awooddeena ahayn oo dhan ilahay baynu leenahay nasi wixii aynu karaynana noo sakir baynu leenahay lakin waxaynu karayna waynu ku dhaqaaqayna ilahay madarka noo shub baynu leenahay ma karayno ilahay beerta noo soo saaro dee waxaan awoodeenaa maaha laakiin markuu inoo soo saareen midhii halkaa yaallaan ma ilaahay noo gur oo noo ridiq oo laxoox nooga dhig baynu odhanayna la innagaa asbaabtii qabsanayna markaa iyadoo uu maaragtay isagu ino ina saacide oo inoo gargaaray wixii asba awoodeenaa asbaabtaynu qabsanayna nacbudu wanastaciin saasay markaas kala horeyntoodu ayay sheegaysaa waxaa ka muuqanaya iyaaka acbudu wa iyaaka astaciinu addoonkii ma laha laakiin waxay u yaallaan ficiladu hab jamaca ilaahay oo keligaa laakiin anagu annaga oo dhan baanu ku caabudayna annaga oo dhan baanu gargaarka weydiisanayna saasay ku fiican tahay cibaadadana waa adiga arkadooda dee jamacay ku wanaagsan tahay si wada jirka ummaduna u muuqdo ilaah keliya inay leeyihiinna ay u muuqato cadowgoodana ay uga cadhaysiiyaan iyo shaydaanka waa adiga arkay haddii ay xaj tahay waa la wada socdaa haddii ay salaad tahay jamcii baa lagu wada jiraa haddii ay soomkii tahay waa la wada bilaabaya waa jamca nacbudu wanastaciin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraada almustaqiim ilaahaw nagu hanuuni jidka toosan intaa hore waxay ammaan addoonkaygii way ammaanay addoonkaygii way qadisay laakiin marka halkaa la gaadho hada licabdi walicabdi maa sa'al ilahay waxa uu leeyahay intani addoonkaygaa iskale waa baryo wuxuu weydiistayna waan siin suuraddu waxayna baraysaa marka ilaahay wax la weydiisanayo in kollayba adabta iyo anshaxa wanaagsan alla lagula dhaqmayo ay tay la ammaano siduu nabiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam dacooyinkiisa ammaantaa ku badnay uu ammaanayaa ilaahay halkaasaa dabeedna wuxuu doonayo uu weydiisanayaa kolkaa intaa hore ammaan bay ahayd dabeedna wixi aynu doonaynayba ilaahay weydiisana ilaahay waxaad nagu hanuunisaa jidka toosan ilaahay jidka toosan nagu hanuuni ihdina siraat almustaqiim marka siraat markiisa hore waxaa la idhaahdaa wadada xaadhan aan kurtima iyo kodo toona lahayn laga dhaco ayaa la idhahdaa maxaad u malayn isagoo mustaqiim lagu darayna waa wado sii waafiya oo wax weecweecaba aan lahayn markaase haddana lasii iftiimiyey siraat aladiina ancamta calayhim dadka aada u nicmayso jidkoodi wey kuwaa iyo kuwaa jidkoodii maaha intaasoo dhan waxay ti waa lagu lexe jeclaabaya jidkaasaa inaynu marno ayaynu ku lexe jeclaabana jidkana dee ilaahay baa fasiray ka uu yahay waana haadaa siraatii mustaqiima fattabicuuh jidkaygii toosnaawo kaasa soo mara oo kuwa kale yaryarkaa iska ilaaliya mar kale waxau uhi waman waman yutic illaha warasuul faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa cidda ilaaha iyo rasuulkaba adeecda daacatu llahi warasuuli fiima amar wafiima nahy wixii ilaahay uu amroo la yeelo iyo wixii uu diiday oo laga tago taas daacadaas ayaa jidkii toosnaa lagu fasiray kuwaas waxay weheliyaan ciddii ilaahay uu barwaaqeeyey faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim kuwa ilaahay u nicmeeyey bay la jiraan oo ambiyadii iyo saalixiintii iyo shuhadadii iyo runbadnayaasha waasay la jir waxasuna ulaaika rafiiqa kuwa lala rafiiqana kuwaasaa wanaag marka jidka intaasi ay mareen weeyaan faulaaika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi kuwa ilaahay u hanuuniye waa kuwaasi hanuunkoodii adiguna ku dayo oo jidkoodii maro waana kuwaa la yidhi siraada aladiina ancamta calayhim kuwaad u nicmaysa jidkoodiina mari hanuunkana insaanku aada buu ugu baahi badan yahay marnaba kama maarmi karo naftiisana ugama maarmo ummadana inuu gaadhsiiyo wey laa yahdiy allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam cali bnu abi aalib buu nabigu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam dee inuu ilaahay ku hanuuniyo qof keliya sababtaada dinaca kasbi kaaga fiican duunyo waa kaaga wanaagsan hidaayaduna culamaa suluuk dee sida ay yidhaahdaan afarteeda qayboodba waa noqonaysa halkan hidaayadaynu ilaahay weydiisanayna هداية الوجدان وهداية الحواس وهداية العقل وهداية الدين وهداية التوفيق وهداية الدلالة كلها ويسوى ذا قليل هداية الوجدان باجر سهل الله وحو عضانك كهن ليا وحو تعري بل المير oo aan waxba garanayn oo aan weli caqli yeelan oo marka uu wax doonayo ama gaajo uu dareemo dee ooyaya dabeed marka wax la siiyana wuu aamusaya waa wujdaan waxa uu dareemaya wey waxaa lagu hanuuniyey baahidiisa inuu kusoo gudbiyo habkaa cabashada ah hidaayatulxawaas baa jirta oo iyaduna dee la xidhiidha xagga dareen la xidhiidha oo taa xayawaanku wixii dhibaya iyo wixii kaleba uu kala garanayo sabix isma rabbika alaclى aladi khalaqa fasawa wاladi qadara fahada shay walba intuu qorsheeyo halkii ugu wanaagsanaa u qorsheeyba haddana dareemayaashii uu ku hanuunayo ku hagaagayeyna uu sameeyey hidaayat lcaqli baa jirta oo insaanka ilaahay uu ku karaameeyey inaa khalaqna linsaana min nuqfati amshaajin nabtaliih fajacalnaahu samiican basiira inaa hadaynaahu sabiila ima shaakiran wa ima kafuura samci iyo basar baa ilaahay uu tilmaamay warkaasaa dabeedna uu haddana xusayaa in la eegayo o la tijaabinayo hidaayat diin oo iyaduna tii ugu mudakarsanayda waayo caqliga iyo xawaastoon diin lahayn hidaayo ma heli karaan weligoodba hala sheegtee way hallaabeen waaka ilahay halkan kaga warramaya hayr lmaqduubi calayhim waladaalin dad aan diin lahayn hanuun ma hayaan hanuun ma hayaan sidaa awgeed ayaa hidaayatu diin ay tahay ta halkan alla la baryayo maadaama intii kaleba ilaahay addoonka uugu nicmeeyey ilaahayow diintaada nagu hanuuni oo hidaayadii diineedna sii hidaayadii dalaaladana sii hidaayadii tawfiiqda iyo waafajinta ilaahayowna sii maadaama la yidhi siraada aladiina ancamta calayhim ayr lmaqduubi calayhim wala daaliin kuwii loo cadhoobay iyo kuwii hallaabay midna aan ahaynoo kuwa loo cadhoobayna yahuuddaa lagu sheegay oo nacdal baa dusha looga tuuray rucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun waxaa soo balaayaabay sameeyeenoo nacdal iyo cadhaba way ku dhacday iyagana nankaa iyaga ah man lacanahu llahu waqadiba calayhi kuwa la yidhi wey nacdal iyo qadabba waa la isugu geeyey kuwan la yidhi adaalina waa nasaaradii way ka dhaceen iyana jahli bay alle yidhaahdeen waanu ugu cibaadaysanayna jahli bay fatwoodeen iyo diin la-aan iyo bidcooyin ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله آيات كلا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وحصل يستقدر يغا هروان بضي ضد بدن ويل لميين وضد يفعلين وي ويدافتين marka intaasaynu salaad walba waa suuradda waxaasoo khayraba ayaa ku garooray dabeedna waxa lagu bixi loo bixiyey ummul qur'aan ayaa loo bixiyey ummul qur'aan qur'aanka hooyadii ayaa suuraddan la yidhaha suuratu lfaatixa culimadu marka ay sii iftiiminayaan sababta loogu bixiyey ummul qur'aan waxay leeyihin waxa weeyaan qur'aanku saddex arrimood oo waaweyn buu ka hadlaa qaybi waxa ay ka hadlaysaa tawxiidka iyo ilaahay xaqa weyne uu leeyahay iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisa qaybina waxa ay ka waramaysa qisooyinka kuwo hore iyo kuwo dambeba leh qaybina shuruucda iyo nidaamka addoommaha iyo baahiyaha ay qabaan iyo sidii ay u hagaagila intoo dhanba way koobsatay suuradda oo waa laga wada helaya sifaadki ilaahay baa laga helaya ammaantiisii qisooyinkii baa laga helaya qaybtan dambe oo adigan ku haya dad hallaabay iyo dad loo cadhooday iyo dad loo nicmeeyey intaba way ka waranto way soo koobtay dee addoonku wixii uu baryayeyna cibaadadii ilaahayna waa tan markaa ducada sidaa daraaddeed waxaa soo khayray xambaarsan tahay iyo ducooyinka awgeed ayaa xadiidka saxiixa waxaa ku sugan in aamiin la idhaahdo marka la dhammeeyo faatixada idaa qaala alimaamu wala adaalliin faquluu aamiin waa xadiidka saxiixa bukhaari iyo muslim kusugan tilmaamay mar hadduu imaamku idhaahdo taa wala daalliin kolkuu dha idinkuna aamiin dhaha iyadoo aan sidan aynu nidhaacno laga gaabinayo aamiin bay nidhaa anu ka arsadaya waxaan islenahay aada ha loo aqbalo waxay noqotaba laakiin waa sida saxeixeynka kusugan madku waa madulbedel madulbedel aamiin ka dambea caaridu lisukuna ka horena waa la gaabinayaa ka dambena waa la dheeraynaya aamiin allahuma ilaa in la yidhaahdo qirada warash ayaa loo raaci karaa muduuda hadiyo jeer bedelka ayuu dheereeyaa aamanuu iyo aadama iimaana aamiin buu dheereeyaa li xaraka jiida laakiin isaga laftiisu dee ma shidayo markaa ma shidayo miin weeye isaga markaa waa inaan miimkii la shido hadii laakiin miimkii la shido waxay noqonaysaa in laga baxo macnihii istajib oo loo gudbo macnaha alqasd walaa aamiina albayt alxaraam alqasidiin albayt alxaraam bay noqonaysa alqasd markaa macnihii wuu isbedelayaa kolka saasaa nudqigeeduna uu noqonayaa in kor loo qaadaana way soo aroorto waa saxiix marka qowlka xanaabilada ee sheegaya in lala aamuso hoos loo yidhaahdo musiib maaho ma waafaqsana sunnada saxiixa waa in kor loo qaado la maqlo war aamiintun igu simbuu lahaa nin saxaabi isagoo maaragtay samcii soo gaaraya laakiin iyaga dee markaad la tukado qola axnaafa waa lagu jari un wala daaliin markuu idhaahdo keligaa unba aamiin odhanaya in dagalana way ku aamusayaan marka suurat lfaatixa saasay noqotay asmaadeedii waa badan yihiin laakiin dee waynu soo koobkoobaynaa
suurat lfaatixa ayaynu tafsiirkeeda soo wadnay marka xagga fiqiga marka la ego ama axkaamta suuradda ku jirta waxay culimmadu ka hadleen bisinka suuraddan iyo suuradaha kale ee qur-aankaba u horeeya iyada oo ay isweydiiyeen ma ka mid baa qur-aanka mise kama mid ahee barakaysi awgii litabaruk ayuunbaa loogu bilaabay ugu horeynba waxay isku waafaqsan yihiin culimmadu in suuratu namal bisinka ku jira uu ka mid yahay isagu aayad uu yahay way isku waafaqeen innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim waxay se isku khilaafeen kan suuradaha bilowgooda ah ama faatixada ha ahaado ama suuradaha kale saddex qowl baa marka aynu ka soo qaadanayna waayo dee shay kollay aada akhriyaysa weeye wakhti walba faatixadii marka inaad macluumaadkeedii wax ka ogaatay iyo khilaafkii culimada iyo aragtidooda iyo adiladooda waa wax iska fiican imikun baanaynu dee dul marayna oo laga yaabaa wakti badan inay soo noqnoqon khilaafka laftiisa dee dadka qaarkoodna waabay ku murmaanba mid bisinka hoos u dhiga iyo mid kor u qaada saa awgeed bal maxaa culimmadu ka yidhaahdeen masaladan saddex qowl weeye qolo waxay leeyihiin waa ayad ka mid ah faatixada iyo suurad walba waa sida uu qabo madhabka shaaficiyadu madhabta labaad waxa weeye laysat aaya laa min alfaatixa walaa min shayin min suwari alqur'aan madhabu maalikna waxa uu leeyahay barakaysun baa lagu bilaabay mooyaane faatixada iyo suuradaha kale kana horeeya kama mid ahaa madhabka saddexaad oo abu xaniif waa aayad qur-aanka ka mida buuli waxaa se loo soo dejiyey lilfasli bayna suwar si uu suuradaha u kala saaro marka walaysat aayatan min alfaatixa waa labada suuradood unbuu kala saaraa laakiin faatixada laguma tirinayo saddexdaa madhab weeye marka culimada islaamku marka ay masaa'ilka eegayaan maaha wax ku binaysan dee rabitaan iyo ficiltanuun sida dadka qaarkood uu yahay laakiin mid waliba ammaanadan saaran buu gudanayaa sidii isaga ay la tahay xagga daliilka sharaxiisa iyo fahamkiisa marka la eego ilan dabiicadii dadku iyo garaadkoodii uu kala tagsan yahay oo qofba garaadkiisii meel buu gaadhsiisan yahay iyo fahamkiisa dabiicadii nusuustuna way keenaysaa in laysku khilaafi karo xagga faham ahaan kolka la eego oo nusuustii qaarkood baa dee macnaha ay sheegayaan laba macno oo laga yaabo inay iska hor jeedaan intaan la jamcinin ama la isu geynin ayay muujinayaan luqada carabigu ku soo degegday qur-aankii xadiidkiina nebigu calayhi salaatu wasalaam waa luqadii carabiga marka ereyada qaarkood baa macnayaal dhowra lagu fasiraa keebay noqonaysaaba marka culimmadu isla eegayaan axaadiidta rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam culimmadu waxyaabaha isugu khilaafaan bay ka mid tahay xadiidkani miyuu sugan yaho waynu ku camal fallaa mise ma sugna xagga sanad ahaan iyo abtirsiimadiisa oo lama xujaysan karo wuu sugan yahay iyo ma sugna laba madhab ka bilaabmaya marka asbaabu ikhtilaafi alculamaa fi lfiq dee maaha shaynu iminka halkan kusoo koobi karayna sababaha mid baa laga yaabaa labadii caalim inaanu nasku gaadhinba lawaa bani aadam waa bashare ixaadam waxba kuma samayn karo midna inuu naskii gaadhay baa laga yaabaa marka adilada madhabta shaaficigale bisinku aayad faatixada ka mida weeyaan waxa ugu horeeya xadiidka abi hureyra uu warinayo xadiidkaasoo daara qudni uu soo saaray waxa uu leeyahay idaa qara'tum abi hureyra waxa uu leeyahay inuu nebigu yihi buu sheegayaa idaa qara'tum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faqra'uu bismi illaahi araxmaani araxiim inaha umu lqur'aani wa umu lkitaab wasabcu lmahaani wa bismi illaahi araxmaani araxiim axadu aayaatiha xadiidkaasoo sanadkiisa aanay markaa aada u cadday inay aayad ka mida tahay buu isagu caddeeyey ibnu cabbaas xadiidkiisa ayaa isaguna soo raaca oo lagu sheegay sanadkiisu inaanu qawi ahayn bisinka inuu ku bilaabi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam suurat alfaatixa xadiidka saddexaad isaga bukhaari baa warinaya oo waa xadiid xoog badan mar haddii lagudhaa bukhaari iyo muslim baa warinaya anas ibnu maalik baa la weydiiyey waa anas weeye anas baa la weydiiyey qiradii nebiga ka warran baa lay marka waxa uu leeyahay kaanat qiraa'atuhu maddan muu dudumin jirin qirada eh laakiin wuxuu ka dhigi jiray mid cadcad oo si wanaagsan loo fahmi karo ayuu qiradiisu ahayd marka wuu akhriyeyba isagoo tusaalaheedii bixinaya bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani araxiim maaliki yowmi iddiin sidaasuu akhriyey marka wuxuu ka bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim kamuu bilaabeen aayad ka mida faatixada haddaanay ahayn ayaa marka ay leeyihin xadiidka afraad ay daliishanayaan anas ibnu maalik baa isna warinaya waxa uu leeyahay iyada oo maalin nebiguna dhex joogo ayuu yaro seexday dabeetana wuu soo kacay isagoo qoslaya haddii la yidhi maxaad ku qosashay nebi allahu adigan faraxsane waxa i waxaa la igu soo dejiyey suurad aadaan ugu farxay markaa wuxuu akhriyay bismi illaahi araxmaani araxiim ina acdayn buu kolka akhriyay ilaa laga gaadho ina shaani'aka huwa alabtar marka suuradaha kalena inuu bisinku ka mid yahay xadiidkana isagana u daliila bay leeyihi isagana muslim baa wariyay xadiidkan isagoo saxiix waxaa kale oo ay soo daliishadeen daliil macquul ah oo ah misxafkii sayid cusmaan qoray ee asxaabtuna ay la ururiyeen lagu ijmaacay bisinku wuu ku qornaa suuraddan faatixada bilowgeeda iyo suuradaha kaleba waxaana iska macruuf ahaa in lagu heshiiyey wax aan qur-aan ahayn inaan lagu qorin waxaan qur-aan ahayn in laga daayo oo laga joojiyo suuratwaxaanu ku qornaynuu suuratu tawba ama baraa suuradda laydhaah kutubihii kale laga sii qoray ee kaas cusmaan uu qoray laga sii qoray isaguna saasun baa marka bisinku ugu yaalay suurad walba bilowgeeda sidaa awgeed baa marka dee taasina ay u tahay in arrin daliil u ah bisinku inuu ka mid yahay suurad walba iyo suuraddanba faatixada weliba waxyaabihii kale lagu qori jiree masel cushurka meesha tilmaamaysa qur-aanka iyo inahaasoo dhan wey waa laga joojiyo yaan lagu qorin baa waktigaa hore layi marka shantaa daliil ayay keeneen oo saddex xoog badan yihiin xadiidka bukhaari iyo xadiidka muslim ee kala duwane anasu warinayo iyo daliilkaa macquulka tilmaamaya maadaama misxafka wixii qur-aan lagu qorayay iyana ay u horeyso oo ay ku jirto misxafkii waa qur-aankiiba ka mid tahay maalikiyadu waxa ay daliishadeen inaanay faatixada ka mid ahayn bisinkani qur-aanka kalena ka mid ahayn laakiin litabaruk barakaysi awgii lagu bilaabay bal iyaguna cidlama taagna eeg mid walba markaad dhegaysato adiladiisa waxaad odhanaysaa armunkani gar leeyahy daliilka u horeeya xadiidka caaisho wey oo isagana muslim uu warinayo kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yftatixu salaata bاtakbiiri wاlqira'ata bاlxamdi lilaahi rabbi اlcaalamiin salaada markuu nebigu xidhanayo allaahu akbar buu ka bilaabi jiray ayay leedahay caasha isagoon usallideenna aan la sheegin kolkaas qirada uu akhriyayana waxa uu ka bilaabi jiray alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin xadiidkani sicad wuxuu u sheegay dee in bisinkii aanay xusin marka halka laga bilaabi jiray qirada uu nebigu ka bilaabi jiray xataa markuu kor u qaadayabay leedahay waxay ahaydun alxamdu lilah daliilka labaad bukhaari iyo muslim baa wariyey anas kii unbaa warinaya anaskii axaadiista hore warinayay ayuunbaa kana wariyeyo waxa uu leeyahy nebigii abubakar iyo cumar iyo cuhmaanba waa ku daba tukaday fa kaanuu yastaftixuuna bilxamdi lilaahi rabbi alcaalamiin wuxuunay ku bilaabi jireenun alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bay ku bilaabayeen riwaayada muslim weliba waxay tilmaamaysaa laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaani araxiim laa fii awali qiraa'atin walaa fii aakhiriha qirada bilowgeeda iyo aakhirkeeda midnaba may bisinka sheegi jirin daliilka saddexaad ay soo qaateen waxa weeyaan xadiidka abi hurayra uu warinayo xadiidkaasoo isaguna saxiixa oo waxaa warinaya isagana muslim waa xadiidkeenu xalay akhriyaynay buu yahay ee ilaahay xadiisulqudsi uu ku yidhi waxaan qaybiyey salaadii aniga iyo addoonkayga ayay noo qaybsan salaadaasoo looga jeedo faatixada marka addoonkii kolka uu yidhaahdo fa idaa qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin addoonkii markuu dha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin halkaa uu ka bilaabo qaala allahu tacaala xamadanii cabdii ilaahayna wuxuu leeyahay addoonkaygii wuu imahadiyey marka bisinkii xadiidkaasina ma ka bilaabin isagana dee wuu ka tegay nebigu xadiidka sidaa darteed haddii dee ay ka mid tahay faatixada wuu ka bilaabi lahaa xadiidkaasi daliilka afraad ay sheegeen waxa weeye haddii ay ka mid tahay
waa daliil isaguna macquula xagga daliil caqliyan wey bisilkuwaad uu ka mid yahay faatixada soo celcelintiisu bay leeyihin alraxmaan araxiim lasoo celceliyaa waxay noqon lahay tikraar soo celcelin bay noqonaysaa bay yidhaha kolka bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim soo noqnoqodkaasi tikraartu noqon lahay daliilka afraad waxa weeyaan kitaabatuha fii awaa'ili suwari inamaa huwa litabaruk waa barakaysi uun sida arrimaha kaleba sharcigu u sunneeyey haddaad wax kastood bilaabayso haddaad wax cunayso haddaad dhar gashanayso haddii aad kaba gashanayso haddaad masjidka shay walba inaad bismillah u horeysiiso gowraci kadalik marka waa barakaysigaas ayay yidhaahdeen kolka daliilka xanafiyada oo iyagu labadaa udhexeeyey labadaa madhabe hore waxay leeyihin waa qur-aan laakiin ma tusinayso in awaa'ilu suwar lagu sheegay inay ka mid tahay macnaa aayad ayay ka mid tahay ayaan ma tusinaysaba iyaguna leeyihin kolka iyaguna adiladii labada qolo ayuunbay kala rajaxayaan culamada islaamka ka dambeeyey madaahibta qaarba madhabunbay rajaxeen qaar yidhaha maalikiyada malaha axaadiistoodu saxiixnimo badanta iyo qaar yidhaahda malaha shaaficiyada xoog badanta marka haddaynu mid rajaxno dee kuwaasun baynu waafaqaynaa almuhim waxaad arkaysaa kolka iyadoo tarjiix haddee inagu aynaan ehelba u ahay inaynu kala rajaxno laakiin culimada islaamkana aynu sheegnay in qoloba mid ay rajaxeen labada madhab cali saabuni oo sheekhanaan kitaabkiisa hayaa isaguna saddexdaa madhabunbuu mid rajaxaya oo wuxuu rajaxayaa madhabka xanafiyada uu leeyahay labada u dhexeeya qur-aanka kama mid ahana ayaan la odhanin waa aayad aan laga tegi karin oo waajiban ayaan la odhanin laakiin waxa weeyaan qur-aankii way ka mid tahay haddana akrinteedu waajib maaha xukunka labaad dee taasi waa bisinku suuradaha ma ka mid yahay mise kamuu mid ahayn baahay xukumka labaad waxa weeyaan in lagu akhriyo salaada iyadana fuqahadu sidii unbay isugu khilaafeen saddexdii madhabe hore aynu soo haynay madhabkan dee waxaa kusoo biiraya isaguna xanaabilada uun khilaafkuna kii hore unbuu daba taagan yahay dee qoladii lahaa qur-aanka kama mid ahee barakaysi baa lagu bilaabay akhrinteedu inaanay waajib ahayn bay arkaya qoladii lahaa waa qur-aanka aayadna weeyaan ka tegiddeedu inay salaadii iyo faatixadiiba waxyeelaynayso bay di arkayaan iyaguna halkaasuu ku siisan leeyahay khilaaf sababta kan sababaha had iyo jeer khilaafkan keenayaana waxa weeyaan salafkii ka horreeyey baa iyaguna sida isugu khilaafay salafkii ka horreeyey madaahibtan ee asxaabta iyo taabiciinta unbaa iyaguna aragtiyahan kala lahaa faatixada laftigeeda ayaa iyadana loo soo galay xukunkeedu muxuu noqonayaa salaada in uu ku akriyo qofka tukanaya muxuu yahay xukunkeedu ma waajibba ma arkaantay ka mid tahay mise kama mid aha ee qur-aan kaleba waa lagu bedelan karaa kolka laba madhab bay culimadu leeyihiin madhab waa ka jumhuurta culimada islaamka halkay u badan yihiin maalik shaafici axmed iyo aimada aada u badan muxadisiin badan waxay leeyihiin qiraa'atu alfaatixati shartun lisixati asalaati faman tarakaha maca alqudrati calayha lam tasixa salaatu faatixadu arkaanta salaaday ka mid tahay waana lagama maarmaan hadduu qofku ka tagana salaadiisu ma ansaxayso madhabka xanafiyada xanafiyada aada baa loo haystaa barigan oo dhan dadka muslimiinta intooda badan baa haysta xaggan markaad u kacdo bariga ee dadku u badan yahay daakistaan ka bilowdo ilaa dee hindiya iyo bangaladesh iyo dadka xaggaas aad bay ugu badantay madhab alaxnaaf iyagu waxa ay leeyihiin salaada ansixideeda shardigu maaha hadduu qof ka tagana kama burayso laakiin waxaa laga doonayaa un suurad la eg inuu akhriyo bal adiladoodana aynu eegno qolada xoog badan markaasaad arki adilada jumhuurta waxaa ugu horeeya xadiidka saxiixa ah ee uu cubaadat ibnu saamit warinayo sacad buu nebigu uhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab suuraddaa qur-aanka lagu furfurta ee ugu horeysa qofkaan akhrin salaadi kama ansixin maxaa hadhayba sacad buu nebigu sheegay daliilka labaad abi hureyra soo warinaya wuxuu nebigu leeyahay qofka aan salaada galeen akhriyin faatixada salaadiisu waa khidaaj ayaa way rifantay salaadiisu qaarna xasan bay ka dhigaan xadiidka qaarna daciif salaadiisu taam maaha macnaha waa naaqis isna dhinacanubuu ka taagan yahay abu xaniifa waxa uu leeyahy de haddii layidhi waa naaqis way jirtaabaa ka horeysa wax jira ayuunbaa naaqis noqda laakiin wuxu haddaanu jirinba dee waa baatil baa la odhan laha fahamkii naska wey xadiid sanadkiisu uu markaas saxiix yahay oo abi daa-uud uu warinayo rijaashiisana dee inay siqaad yihiin uu ku tilmaamay shawkaani fii nayl awtaar ayaa isaguna waxa uu leeyahay waa daliilka saddexaad abi saciid alkhudri baa warinaya nebigu waxa uuna amray inaanu faatixada akhrino wamaa tayasar iyo qur-aanka wixii kale noo sahlanaado inaanu kusoo xidhiidhino isagana dee nebiguna waxau ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sida aa aragteen ana u tukanaya u tukada faatixadunbuu ka bilaabi jiray ee kama tegi jirinoo intuu ka maarmo qur-aan kale kuma akhriyi jirin salaada intuu faatixada akhriyo buu suuradaha kalena dee kusii xigsiin jiray daliilulxanafiya wuu ka kooban yahay kaa hore labay iyagu soo qaateen aayad iyo xadiid aayadda u horeysa soo qaateen waxa weeyaan ilaahay baa waxau ihi faqra'uu maa tayasara min alqur'aan qur-aanka inta idiin sahlanaata ku akhriya salaadii marka wixii sahlanaada haddii layidhi qur-aankii lama kala saarin oo faatixadii aayaddu may qaydine intii sahlanaata unbaa layi waxay daliishadeen xadiidkii dheeraaye isaguna dee uu musii'u salaatihi ninkii la odhan jiray xadiidkiisa ninkii nebiga intuu ku ag tukaday salaada degdejiyey rukuucda iyo sujuudda iyo bayna sajdateyn ee uu nebigu kol walba odhanayay salaaddii ku noqo maa tukanine markii dambe adigu meeluhu khaldayay ayuu u tilmaamo rukuucda iyagu dadejinayay ictidaalka rukuucda ka dambeeya sujuudaha iyo waxa uu uga bilaabay salaada marka aada xidhato aada isu markaa idaa qumta ila salaati fa asbiq alwuduu'a uma istaqbil alqibla fakabir uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan salaada kolkaad isu taagto si wanaagsan u weysayso qiblada qaabil allahu akbar dhe akhri dabeedna qur-aanka inta ku sahlanaata ninkan wuu tacliiminayay bay leeyihi nebigu muxuu odhan waaya faatixada ka bilow ee uu yihi qur-aanka intii kuu sahlanaata adugu cumuuman xagga daliil ahaan kolka la eego kaa jumhuurta ayaynu rajaxno way kala xoog badayn min xaysu daliil xukumka afraad ee aynu xusi lahayn halkan waxa weeye qofkii marka uu imaamka ku daba tukanayo faatixadii ma inuu akhriyaabaa waajiba mise isagu kii goonida u tukanayay ama kii imaamka ahaa wuu ka duwan yahayoo qirada imaamka inuu dhagaysto un wey waa masala khilaafiya fi filwaruc marka itifaaq buu sheekhu ka cabiraya culimmadu waxay isku itifaaqeen buu leeyahay isku waafaqeen maamuumku haddii uu soo gaadho imaamkii rukuucsan inuu iskala rukuucayo dabeetana laga dhaafayo faatixadii masaladaas itifaaq buu isagu ka cabiraya marka qowlka kale kasoo horjeeda ayaa laga yaabaa inaanu dee xoog badnayn ama uu sheekhu kan aada u rajaxay marka qofki iyadoo la rukuucsay u yimaado inuu ku xidhanayo faatixadii laga dhaafayo taasi way ku itifaaqeen buuhi culimmadu laakiin qofkii marka uu imaamkii ku daba tukanaya faatixadii ma akhriyaya mise imaamka qiradiisa unbuu dhagaysanaya laba madhab waxay ku tegeen in uu akhriyayo faatixadii waajibna ay tahay kii goonida u tukanayay imaamkii ma'muumkii intuba maalikiyadu waxay leeyihin salaadu haddii ay siriyo tahay oo tii hoosta loo dhigaya aada garanayso duhurkii iyo casarkii ay tahay ha akriyo laakiin marka salaadii kor loo qaadayo dee qiradii imaamka ha dhegaysta maamuumku waa faatixabayo akhriin xanafiyaduna waxay yidhaahdeen imaamku mar hadduu qofkan tukinayo qofkani mid la tukinayo wiy salaadu tii kor loo qaadaya ha ahaato ama tii hoos loo dhigaya ha ahaato faatixa u akhriyayaaba nin la tukinayaa ma jirto nin la tukinayaa faatixa u akhriyayaaba ma jirto marka adiladooda aynu u baydhnana dee labada madhabee hore faatixada waajib ka dhiga waxay soo daliishanaya xadiidkaynu soo dhaafnay hallaa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab salaad male qofkaan faatixa aqriyin dee lama kala qaadin mid la tukinaya mid wax tukinaya lafdigu waa caam imaam maalik waxa uu soo daliishanayaa salaadu marka ay siriyo tahay ilan hala akhriya buui marka kor loo qaadayo imaamku uu kor u qaadan ha dhegaysa wuxuu soo daliishaday aayaddan ilaahay uhi waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun marka qur'aanka la akhriyo dhegaysta oo aamusa buu ilaahay yidhi salaada markuu qof ka jiriyo markuu ka baxsan yahay lama kala sheegi maydaan qur-aan la akriyay hadaad dhegaysanaysa aamus unbaa la yidhi waxaa kaloo ay soo daliishadeen xadiid isagana ku sugan kutubaha sunanka ahoo uu nebiga maaragtay ka warinayo laga soo warinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam sanadkiisa maaragtay may si wanaagsan u sheegin takhriijkiisa xadiidka inamaa jucila alimaamu liyutama bihi waida kabara faida kabara fakabiruu waidaa qara'a faansituu waa saxiix xadiidku imaamka waxaa loo yeelay si loogu dabadaydo oo loogu xidhiidhsanaado sida dee shay markaa laba awroo isku xidhiidhsanoo kale imaamka waxaa loo sameeyey in lagu daydo haddaba hadduu allaahu akbar yidhaa idinkuna allahu akbar yidhaahda hadduu akhriyana idinku aamusa hadduu akhriyo idinku aamusa qolyaha kalena dee dabcan way ka jawaabayaan laakiin marka nusuusta daahirkeeda la eego ama in la isku qaydo nusuusta oo laisku koo la isku xidho waxa u dhow qowlkaa odhanaya inaan laga tegin faatixada inaan laga tegin dee waajib ay tahay akhrinteedu qof kastoo ma'muuma iyo imaamkii iyo kii munfaridka ahaa ee goonida u tukanayay bisinka iyo koruqaadkiisana isaguna waa sidaasoo kale oo dee a'immadii la isku waafaqsanaa inuu bisinkii yahay aayad ka mid ah aayadaha qur-aanka ayaa qolana leeyihin hoos baa loo dhigaya qolana ay leeyihiin kor baa loo qaadaya cumuuman waxaynu uga jeednaa oo khilaafka madhabiga aynu u dhex gallay xagga madaahibta iyo adiladoodaba madhabkiioo keliya la raaci maayo dee daliilkiisaa lagu raacaya daliilkana waxaa loo fahmaya dee sida salafku ay u fahmeen ee faham dee inagu aynu iska ikhtiraacanayn aynu iska abuuranaynaa ma jiro waxaynu uga jeednaa masaa'ilka sidaa markaa dee aragtiyaha culimmadu adiladii ay ka yeesheen in aan dadka dee aanay ka imanin wax ay ku dagaalamaan qaryad nin baa ka warramayey tafriicaadka fiqiga iyo marka lasii fogeeyo heerku gaari karo qaryad ku taalla masar ayaa waxay ku dagaalantay wuuli farta waa la dhaqaajinayaa iyo lama dhaqaajinayo marka la tukanayo qaar waxay idhahaan lama dhaqaajinayo joojiya qolana waxay idhahaan ma waa la dhaqaajinaya dabeetana dee fartii waxa ka yimi dagaal dhan baa ka yimi macrikad dhibkeeda ayay leedahay runtii taas kol hadduu shaygii axaadiistaasi ay soo aroortay oo labadii dhanba ay ka sugnaatay a'immada qaarkood waxaabay dee ka warramaan in lagu jamcin karo in qofku labadaba uu yeeli karo mararka qaarkood oo labadaba samayn karo suurat alfaatixa sidaas ayaa ay noqotay tafsiirkeedii iyo axkaamtii fiqigahaa ee ka dambeysay suuradda ku xigtaa ee labaad waa suuratu lbaqara